barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com ciid wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada afarylabaatanka bisha mey sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo halka washingtonna saacaddu ay tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo maanta ku saabsan halabuurka dhallinyarada ee dhanka farshaxanka barnaamijyaadkaanu samayno waxaa ka mid ah number kow inaanu quxino guryaha oo decorationka guryaha lagu sameeyo waxaa kaloo ka mid ahaa samaynta farshaxanada ku saabsan sawirada oon taas uga faa'iideyno badanka ardayda galaasaday ku jiraan uguna sawirno mar walba waxay u baahan yihiin xagga suugaantana waxaan idiin haynaa heesihii ciidda ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo inoo akhriyo nuur xasan nuur
mahadsanid maxamed inta badan dalalka islaamka ayaa maanta waxaa u bilowday dabaaldega maalinta koowaad ee ciidulfitriga kadib markii ay shalay kaamileen soddonka bisha ramadaan dalalka carabta oo ay ugu horeeyaan sacuudiga masar imaaraadka carabta iyo gadar ayaa maanta laga ciiday inkastoo uu ciidan carqaladeeyey cudurka coronavirus dadkuna ay ku ciideen guryahooda waxaa iyana laga ciiday dalalka turkiga indoneesiya maleysiya iiraan iyo hindiya sidoo kale inta badan muslimiinta ku nool amerika kanada iyo austraaliya ayaa maanta u dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidulfitriga sabtidii shalay waxaa laga ciiday dalalka soomaaliya ethoobiya tanzaniya kenya maali mauritaniya senegaal morocco iyo qaar ka mid ah muslimiinta ku nool dalal ku yaala yurub iyo waqooyiga amerika ciidan ayaa aada uga duwaneyd kuwii hore sababtoo ah inta badan muslimiinta ayaanan salaada ciidda ku tukan masaajidada sababo la xiriira cudurka covid nteen oo caalamka faraba-an ku hayo hadda kooxda taalibaan ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqday xabad joojin saddex maalin ah inta lagu guda jiro munaasabadaha ciidulfitriga oo maanta ka bilaabatay dalka afghanistaan tallaabadan ayaa layaab ku noqotay dadka reer afghanistaan kadib muddo bil ah oo ay kooxda taalibaan dagaal uu dhiig badan ku daatay kula galeen qeybo ka mid ah dalka afghanistaan ciidamada dowladda dagaaladaasi ayaa yimid waxyar kadib markii ay taalibaan heshiis taariikhi ah la gashay dowladda maraykanka madaxweyne ashraf qaani ayaa markiiba soo dhoweeyey dalabka kooxda mintidka ah isagoo ku amray ciidamada qalabka sida inay u hogaansamaan xabad joojinta halka ergeyga maraykanka ee afghanistaan uu ammaanay heshiiskan kuna tilmaamay fursad muhiim ah afhayeen u hadlay taalibaan oo lagu magacaabo zabiixullah mujaahid ayaa sheegay in heshiiskan xabad joojinta ah uu dhigayo inaysan taalibaan wax dagaal ah qaadin saddexda maalin ee ciidda wuxuu intaasi raaciyey inaysan dagaalyahanada taalibaan geli doonin dhulka dowladda ay maamusho halka ciidamada xukuumadda kaabuul loo ogolaan doonin inay tagaan aagaga ay mintidiintu maamulaan warkii caalamka waa naga intaa
aynu intaasi kaga gudubno warkii dunida uu nuur bukhaari nala socodsiinaya halkaad kala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyahayaga haashim sheekh cumar good
ciid wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maalinta axadda aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda dahornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa mowduuc la xidhiidha dhallinyarada hibada u leh farshaxanka sidoo kalena jecel hal abuurnimada borograamyada cusub ee cilmiga i t-ga inay ku gudbiyaan dhigaalka waxbarashada waxaana barnaamijka inoogu martay ibraahim cabdiraxmaan tubeec oo isagu ah dhallinyarada ka qalin jebisay jaamacadaha dalka gudihiisa waxna ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada boorama ugu horrey waxaan weydiiyey ibraahim inuu bal inooga sheekeeyo waxyaabaha uu hibada u leeyahay ee la xidhiidha dhanka farshaxanka iyo hal abuurkiisa kale ibraahim kusoo dhowow barnaamijka hibada iyo hal abuurka waan ku dhowahay haashim saa hore usoo sheegay haashim waxaan ka mid ahaa dhalinyarta gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama barnaamijyaadkaanu sameyno waxaa ka mid ah number kow inaanu qurxino guryaha oo decorationka guryaha lagu sameeyo waxaa kaloo ka mid ahaa sameynta farshaxanada ku saabsan sawirada oon taas uga faa'iideyno badanka ardayda galaasada ay ku jiraan uguna sawirno mar walba waxay u baahan yihiin una soo dhoweeya waxyaabahaasna ay usoo dhoweynayaan fikirka iyo cashirka ayna ugu soo koobaan waxyaabaha kale aanu jecelnahay mar walba inaan bulshada kaga qayb qaadan waxaa ka mid ah dhibaatadan dhacda ee xanuunkan covid nteen ku keenay inaan ardayda ugu soo biirinay nidaam cusub oo ah ka ardaydu ay kala socon karaan iyagoo aqalkii fadhiya cashirkii oo macal wata berticalkiisii macnaa aan ka wado cashirkii oo wada uu ku jiro fideogii daawanay uu ku jiro cashirkii wuxuu ku saabsanaa tusaale ahaan hadduu cashirku ku saabsanaa cureeyaal iyo waxyaaba macanku isku dardarayo waxyaabahaasoo cashirkii la socda waxyaabuu ku saabsanaayo kale waxaa ka mid ah in hadduu cashirku u baahnaa juqraafi oo kale hadduu ahaa uu baahnaa maabkii iyo qaabkula shaqaynayy history oo kale taariikha iyo dagaaladii qaabka u dhaceen iyo cashirahay nooca ula socdaan waxyaabaha kale aan qabanno waxaa ka mid ahaa aanu sameyno qurxinta aqalada marka laga yimaado waxaa jirta electriga iyo qaabka leerkuu shaqeeyo taasi oo aan yadna ka baranay cilmigan fisigiska ayaan ku jiro oon kuna ahay macalin maadada ah fisigiska barana ku ah muddo saddex sana maadada fisigiska ah kana dhiga dugsiyada waaweyn ee ku yaalla magaalada boorame waxyaabahan aad hibada u leedahay goormiya kuugu horreysay aad isku aragto inaad samayn karto mise waxaa jirta meelaad ka baratay
horta waxyaabaha qaarkood waxay ahaayeen waxyaabahan dad ka bartay tusaalahaan taas decorationka ee jibiskan lagu sameeyo lagu qoro oon ka bartay qolo yamaniyaha oon la shaqayn jiray markaan ka yimaado jaamacadda la shaqayn jiray oon kala qaban jiray iyo anagoo la shaqayna si voluntarya saan cilmigii uga reebo waxyaabaha qaarkoodna waxay ahaayeen waxyaabaha aan iska jeclaa ilaa yaraantii inaa badanka aan ku sameeyo
waxyaabaha markaa ilaa yaraantaadii aad jeclayd inaad samayso ee aad hibada u leedahay haddana aad qabato maxaa ka mid a kuwa waxaa ka mid ah number kow electrigoo kale waxyaabaha electrig ku shaqeeyo kale laba waxyaabaha softwareska ku shaqeeyo kale oon aad u jeclahay ilaa waqti horena aan soo jeclaa ilaa laba kun iyo shantiina aan markasta ku hamiyi jiray qaabkaas loo sameeyo oo ababa mar noogu keenay xaafadda taabka lagu qaraaco oon ku samayn jirnay aniga gabadhii gu xigtahay kolba waxyaabaha aan ku turjumayno buufiska iyo artiska oon isagna jeclaa oon ilaa waqtigaas aan ku buufin jiray kolba waraaqaha aan ka helo inaan ku sawiro waxyaabahaan kolba xiisaynayo
waxaad sheegtoo kale inaad jeclayd dhinaca sawirada waxyaabaha sawirada aad dugsiyada u sawirto eed ardayda ugu sawirto fasalada ay ku jiraan ama qoraal ha noqoto ama sawir ha noqoto maxaa ka mid a
qoraaladaas waxaa ka mid ah tusaalahaan maadada sayniskao kale markii loo yimaado waxay u baahan yihiin ardaydii in loo sawiro habdhiski dhefiidka habdhiski neefshashada in loo sawiro ardaydii waxyaabaha kol mar kastaba usoo dhaweynaya maababkii qaaradaha iyo in loo sawiro oo ardayda ay kala socdaan in ereyo jeclaysiinaya waxbarashada ooy ka mid tahay qurux weeye aqoontiyo ku qiimee noloshaada qalinkaa wax sooreeya kugu sima halkuu doono hadraawituu lahaa inaan arday ugu qoro si arday markay soo galaan ay akhristaan ay ugu dhiiriyanaan inay waxbarashadii sii wadi karaan waxyaabaha imiga aad ku shaqayso ee aad ii sheegtay waxaa ka mid a brogaraamyada dhinaca waxbarashada la xidhiidha maadaama xanuunkan coronavirus uu dunidii saameeyey in dhallinyaradaa si toosa casharada ugu gudbisaan idinkoo isticmaalaya brogaraamyo inuu kiinu ka duwan yahay baad ii sheegtay waa noocma
ha sax haashimow way jiraan waa saddex brogram baan sanadka waxyaabaan kusoo kordhina kamid ahaa saddex brogram brograamka koowaad wuxuu ahaa brograamka ay ardaydu lagu ogaan karo iskuulka joogitaankiisa iyo maqnaashiisa isagoo brograamkaas uu sahlayo in ardayga si kooban loo soo saari karo ayaamaha uu joogay ayaamaha uu maqnaa maya ardaygan muusoo habsaamay brograamka koowaad brograamka labaadna wuxuu ahaa brogram ardaygu imtixaanka ku eeganaya hab online ah oo marka loo soo geliyo oo imtixaanka eegan kara ardayga islamarkaaba oo eegan karo barnaamijka saddexaad ee hadda idiga weydiisay su-aashu oo ah muxuu kaga duwan yahay barnaamijkiina ka ardaydu hadda ay markasta macallimiinta soomaalida kusoo bandhigaan wuxuu kaga duwan yahay kow in ardaygii waxyaaba uu cashirkaa loo soo dhigay fartii ku qoran yahay oo cashirka ardaygaasi si fiican uu la socon karo oo fartaasi far waadix ay ugu qoran tahay oo aada u cad qodobka labaadna waxyaaba kaga duwan yahay waxaa ka mid ah inuu asaan hore soo sheegnay cashirkan uu wato muuqaalkii videoga wato muuqaalkaasi oo mar kasta macalinku cashirkaa u dhigaya ka turjumaya waa qodobka labaad qodobka saddexaad video aan kaga duwan yahay waxa weeye maadaama uu aan isla ognahay ardaydu inay u baahan yihiin kolba wax xiise geliya tusaale ahaan arday ma daawan ka qofka biniaadankii videoga ma daawan karo ilaa isagoo isbebedelo mooyaane xeer baa jira ah marka videoda laga sheekaynayo daawashada ardayda sheygu waxuu qofku daawanayo toddobadii sakin hadduu sheygu isbedeli waayo inuu qof ka xiise dhacayo ka jeesanayo sheygaa socda saa darteed videogan ardaydu ay daawanayaan ugu yaraan tobanka sakinba wax iska bedelaa shiiba iska bedelaya si uu ardaygula socon karo xitaa qoraalkan farta ku qoran ay arkayaan ardaydu hal mar uma wada qormiyo kolba ereyga macalinkuu leeyahay is markuu yidhahdo macalinku ama aar markuu yidhahdo ereygaasaa u qormiyaya oona inta kale musi qormi soo ardayga u sugo midba midka ka dambaysa saasoo kale xisaabta haddii ardayga iminka tusaale ahaan nidaamadan ardayda usii wada qoraya nidaamka hadda ma ahe ardaygani markuu macalinku sheego ayuu ereygu qormaya tusaale ahaan qaacidii markuu qormayo minus b plus or minus radical b square minus four a c divided by two ee qaacida quadratic equation ama jiiska saabley waxaan odhan jirnay mid kasta markuu macalinku minus b markuu dhaabay u qormayaan waa ta saddexaad ta afraad ee fiidooyin kaga duwan waxa weeye way gaagaaban yihiin waxay ka turjumayaan sida macalinku aan waqtiga ku qaato kadibna macalinkaas cashirkaa ka soo sameeyo waxa nuxur leh si ardaydaas waxa sheygaa nuxurka leh uu sameeyo cashir waqtiyada waqtigiisoo ka kooban oo ninka bidnayn fifteen minute si ardayda uga daawan karaan laguna xisaabtamo jaabadka ardayda iyaga laftooda muuqaalada aada u gudbinaysaan ardayda ee la xidhiidha dhinaca waxbarashada maadooyinka ay bartaan waxaad tilmaantay in muuqaalka iyo qoraalka iyo codkuba ay wada socdaan see isku waafajinaysaan waxaa jira barnaamijyaad aan isku waafajiyo muwaada ugu xaalada badnaa ee ardayda dadka badan iyo ardaydaba ku qosleynaya waxay badan iga weydiiyeen waxaa ka mid ahaa maadada soomaaliga maadada soomaaliga ee luuqadeena soomaaliga ah markii ku baxay barnaamijku waxaa la isweydiinayay soomaaliga tolow maal qori doonaa markaas waxaan keenay macalinkii oo ka heesaya heesa hawleedkii geela saddex lix heesa shan hawse hawleed oo geela ah ayuu macalinku ka heesayey oo cashirka dhigayay si fiican ugu luuqeynaya cashirka si caadigii xisada ugu bixinaya kadib waxaan soo dhignay mar kastoo ereygu macalinku idhaahdo iyo waxaan jinsa soo helnay fiidiyoogii la shaqaynayay cashirkaasi kadib waxaan isku soo waafajinaa hadalkii macalinka oo hadalkii tusaaleahaan markuu durduurta geela ka sheekaynayo ama rikaadka ka sheekaynayo ama waraabka geela markuu ka sheekaynayo markuu yidhaahdo darka markuu yidhaahdo meesha geelii uu soo istaago waxaa imanaya geeliyo meeshii soo istaagaya isla markaa istaaga geelu soo istaagay waxaa la socda heestii heesa hawleedka macalinkuu qaadayay oo agtiisa kuwaa qormata markaa barnaamijyaadkan isticmaalnay oo ilaa saddex barnaamij baan iskugu waafajiyaa hadalka macalinka qoraalka ku qoran cashirka macalinku dhigayo iyo fideogiiba saa darteed fideoyada ay ardaydu daawadaan waxaa ka mid ah inuu soo socdo qoraalkii fideogii iyo hadalkii macalinku oo isla mar soo wada dhacay intaasoo hawlooda kala duwan ma mid baad imika ku kooban tahay mise dhammaantood baad qabataa kolba waxay ku xidhan tahay hawsha iyo sidasoo ay iskugu ku yimaadaan mararka qaarkood iminka sanadkan u dambeeyey hadda korashankii waan ka koobanaha waxyaaba muddooyin dhaweyd waxaan ilaa bishii koowaad maan qaban saddex bilood aan ka fidhiyey oo waxaan qabanaya howlaha kale ee waxbarashada waxaan isku wadaa mararka qaarkood waxaa dhacdaa inaan isku keeno aroortii oo kale aan jaamacadda tegi jiray intii digriiga hore aan ku jiray hadda waxaan wadaa qaybtii labaad waxbarashada masterta ah aan sanadka dhammaynan insha allah marka qaybtii digrii oo kale markaan ku jirnay waxaa dhici jirtay aroortii inaan jaamacadda tago gelinka maan ka soo rabo waxaa labayo tobanka kowda duhurnimona aan yimaad dugsiga ka ahay maamul ku-xigeen geliga dambe qaybta hablaha gaar ahaan ilaa iyo shanta aan joogo shanta markaan ka baxo ilaa iyo shantii barka suuqaan markaan u cunto tago markaan waqtigaa ka tago ilaa habeenka intay labada habeennimo ka gaarayso aan kula shaqeeyo markaa decorationka markaas waqtiga waa saas ku raacsanaato oon u wado laakiin waxyaabaha qosol kale ee dadku kaa weydiinaya waxaa ka mid ah waxay ku leeyihiin markaad ka barana soo qodanaya manida oo kale markaan la shaqaynayay waxay ku odhanayaan dadku waayo adoon lacag ka qaadanayn aad dadka ula joogtaayood uga qabanaysaa raggani maxaa faa'iido kaa soo gelaya marka markaad ku tiraahdo wax faa'iido iga soo gelaya waa inaan cilmiga barto aan dadkaygana usoo gudbiyo tusaale ahaan habkan artiska oo kale ardayda aan barnay aadka ugu shaqaysta waxaa ka mid ah arday axmed la idhaahdo oo dhagoonama kunaaneys dheera hadda ardaygaas wuxuu ka mid yahay ardayda aan baray labada kun iyo lix iyo tobankii aan baray artiska haddana ku shaqaystaa xirfadda aartisnimada ee iskuulka markuu ku yimaado gelinka dambe isagu ay iskaga shaqaystay xaafadoodina xitaa ku biiliya oon ku idhaahdo ardaygii adaaba iga bediyey laga barshada iga bediyey inaad cashiradii qaarkood dib igu celisay decorationka anaa kaa doonaya oo badanka qurxiya gaadhiyaasha imika dhallinyarada hibada leh iyo kuwa hal abuurkaba leh ee ku dhagaysanaya fariinta aad u gudbin lahayd maxay tahay fariintaan u gudbinaya waxay tahay maadaama aad tahay qof dhallinyar ah waxaad qabsan kartaa intaa iyo inka badan intaad hadda hayso iyo inka badan ayaynu ka fikirin inaynu nidhaano shilinkeen ka helayaa shayganan qabanayo dhallinyarteen waxaa badanka la hadhaa inay idhahdaan shilinka ay ku raadiyaan laakiin cilmiga ku raadin haddii aad cilmiga hesho waad heli doontaa shilinka laakiin inaad badanka dhallinyarta waxaan ku dardaari lahaa inay kow ay horta yeeshaan xirfado kala badan kala duwan sida inay qofkaas uu barto xirfadaha gacanta inuu yeesho cilmigeenu barto culumta kala duwaneydna qofka dhallinyarta baranayo inay dhallinyartu ay iyaguna ay samaystaan waqti u kala duwan tusaale ahaan markaad ka shaqey aad kala garanayso marka maanta isticmaalayso facebooka iyo markaad cashirkaaga jaamacadda ku yaalla aad baranayso iyo marka aad ku shaqaynayso xirfadaada waa inay waqti ku kala leeyihiin mid kastana jadwalkeega aad qabsanaysaa aadna aadna dhib u dhigin dhallinyarta kale ee markasta ku dib dhicinaysa inay ku idhahdaan waxaan waxba lagama faa'iideeyo dadka dad hore waxaan ku shaqayn jiro iyo cidna waxaan waxba kama keenin hawshan waa howl adag waxay u baahan tahay inaad qabato waqti aad u badan laakiin ogow guushu waxay ku xigtaa kolba intaa dadaalka dhallinyarnimo aynu samayno aynu gulaysanayno inshaalla su-aasha ugu dambaysa in ku weydiinaya waxa weeye brogaraamyadan imiga aad waxbarashada ku gudbinayso ee aad u gudbinayso ardayda halkaas kusoo baratay maxaase kuu sahlay adiga
brograamadaoo kale waxyaabaha horta halkan kusoo bartay waxay ahayd horta waxa la yidhaha duruufta ayaa ku baraysaa oo ah hooyada ixtiraaqa ina qofku wax sameeyo waxaa markaa bartay maadaama hadda aan ku jirno waxbarasho heerka labaad badanka waxaan u baahannahay inaan wax akhrino markaan cashirkii akhrinayno koro qaarkood waxaad ka baranaysaa waxa weye waa jaamacada waaweyn oo tusaaleahaan korseer oo kale ay ku bixiyaan waxyaabaha online-ka waxyaabaha markaad baranayso waxaad helaysaa linkiyo badan oo ay ka mid yihiin cashiradii markii ugu horreysayna waxaan barnaamijkan ka bartay jaamacadaha linki uu siiyey macalinkaygii macalin cumar dheere oo ah macalinka hadda wasiirka caafimaadka ahna ahaana macalinkaygii dhigay kurokulanka educationka dhigi jiray macalinkaa markuu linkiyo badan uu siiyey markaan cashireed dabagalay jaamacada waxaan arkay nidaamkan oo kale wuxu dhigaya markaas waxaan ka fikiray goormaad adigu wadankaaga wax ugu qaban kartaa inay ardaydii dugsigaaga iyo dhammaan ardayda kale ee gobol somalilandu soomaaliya ay dadka soomaaliyeed ay ka faa'iidaysan doonaan barnaamijyaad noocaasiya taasaan iyada ku keenay ta kale barnaamijyaadka waxyaabaha kale iga xiisa geliya waxaa ka mid ahaa markii aan ardayda ugu turjumayey saan buu kusoo sheegnay buuggii hore buuggan turjumaadda luuqadaha oo ah maadada xisaabta oon arday la jeclaystay inaan ugu turjumo luuqadda soomaaliga bilaabayna laba kun iyo sideed iyo tobankii ilaa hadda aan waday aan doonayay inaan sanadkan soo saaro laakiin dhibtan ay naga soo dhex gashay aanu soo saari doono sanadka dambe sanadka dambe bilowgiisa kuna turjuman luuqadii soomaaliga ardaygu uu kuna baran doono maadaama u kasoo baxeen dugsi hoose dhexe badankooguna ay ku dhiganayeen soomaali ay hadda ku baranayaan ingiliish ay luuqadii ku baranayaan waxyaabaha kale ardayda aan badanka ku xiiso gelin waxaa kamid ah barnaamijyaadkana igu tixgeliyey mar aan xisaabta maadada xisaabta takhasuskaygii horaha aan ku dhigayey english ay ardayda aan u dhigayeyna ay besigoogu haayeen caradi ayaa waxaan ayaa iyagna waxyaabahan u baahday waxaa ka mid noqotay inaan iskugu nimaadno dhexbartanka oo ah luuqadeeni soomaaliga hooyo markaan taana wadayn waxyaabahan helay waxaa ka mid ahaa fiidiyoyo lagu turjumo qaabkani oo ay ardaydu qoraalkii iyo hadalkii iskula socdaan taasaan markaa ka keenay intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay hal abuurnimada dhallinyarada ee la xidhiidha dhinaca farshaxanka iyo brogaraamyada cusub ee tooska waxbarashada lagu gudbiyo ardayda wax ka barata dugsiyada somalilan taas oo ay sababtay xanuunka coronavirus waxaa barnaamijkeenna marti inoogu ahaa ibraahim cabdiraxmaan muuse ibraahim tubeec loo yaqaano oo isaguo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka iyo hibada u leh oo maanta barnaamijkeenna inoogu marti ahaa waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama idiinla soo gudbinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaya saas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala socodsiinayey haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo ciyaaro xiise lahaa balse aysan garoonka ka daawan taageerayaasha ayaa shalay dhex maray qaar ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee horyaalka kubadda cagta jarmalka ee bundesliga kooxda bayer munikh ayaa shan iyo laba ku dardartay sabtidii shalay naadiga entakti frankfort si ay u sii xajisato hoggaanka horyaalka xilli ay toddoba ciyaarood ka hareen gabagabada ciyaarahaasi bayan oo raacdo ugu jirta inay qaado koobka horyaalka markeedii sideedaad oo xiriir ah taariikhda ayaa talaadada u dhowaan doonta horyaalnimada haddii ay ka badiso kooxda kaalinta labaad ku jirta ee dortmund haddiise ay khasaarto burushya dortmund ayaa u soo jirsan doonta hal dhibic oo keliya ciyaartii xalay fiidkii oo ka dhacday garoonka alianes arena ee kooxda bayer munikh ayaa waxaa goolasha u kala dheliyey leon goretsa thomas muller robert lowandoweski iyo alfonso davies iyo gool uu iska dheliyey difaaca entok ciyaaryahan hintarega laakiin hintarega dhanka kale waxa uu ahaa ciyaaryahankii dhaliyey labada gool ee ay entakti heshay kooxda ku soo xigta bayan ee dortmund iyaduna shalay galab ayay laba-io eber ku martay naadiga wolfisburg laakiin ma aysan soo bandhigin ciyaar la jeclaysto oo la mid ah tii toddobaadkii hore waxaana dhaawac uga baxay garoonka difaacooda matis homalis lama oga inuu soo bogsan doono ka hor talaadada oo ay la ballansan yihiin kooxda bayan oo ay ku dagaalamayaan hoggaanka horyaalka waxaase uu cadaro dhigtay kooxda bayan liverkusen oo saddex iyo hal ku nustay kooxda burushia monchen gladbach kalena wareegtay kaalinta saddexaad laba ka mid ah goolasha waxaa u saxiixay ciyaaryahan kay haverts oo toddobaadkii horena sidaas oo kale laba gool u dhaliyay kooxdiisa laakiin kaalinta saddexaad waxaa kala bixi karta kooxda arbi lebsig oo axadda maanta ah la ciyaaraysa naadiga mensi haddii ay ka badiso bayan munikh ayaa horyaalka ku horkacaysa koob iyo lixdan dhibcood waxaa ku soo xigtay burushia dortmund oo leh toddoba iyo konton dhibcood ciyaarihii kale ee dhacay sabtidii freeburg waxa ay hal iyo ebar uga badisay kooxda werda bremen halka bederbon iyo hoffenheim ay isku mari waayeen barbardhaca gool iyo gool ah wararka kale ee ugu waaweynaa horyaalka jarmalka maanta waxaa ka mid ahaa weeraryahanka kooxda burushia dortmund iyo xulka jarmalka mario gods ayaa ka tegaya kooxda burushia dortmund markii uu dhammaaday xilli ciyaareedkan agaasimaha isboortiga ee kooxda dortmund michael zork ayaa sabtidii xaqiijiyey warka sheegaya in godsi uu kooxda macsalaamaynayo godsi ayaa lagu xasuustaa goolkii guusha ee ay xulka jarmalka ku qaadeen koobkii adduunka ee sanadkii laadakunafaryotobankii ka dhacay dalka baraaziil kaas uu goodsi ka dhaliyey kooxda qaranka ee argentiin waxa uu ku soo barbaaray kooxda dortmund oo uu ka soo baxay akadeemiyadeeda isboortiga ka hor inta uusan laadakunaddexyotobankii u wareegin kooxda bayer munikh dib ayuu ugu laaftay dortmund sanadkii laadakunliyotobankii hadda waxaa aad loola xiriirinayaa kooxaha a c milan napoli iyo latsio dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aynu intaasi ku dhaafno dhegaystayaal xubintii ciyaaraha uu nala socodsiinayey nuur xasan nuur duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay haatanna nala dhegaysta heestan ku saabsan dabaaldega ciidda waxaa ku luqaynaysa fanaanada maryan mursal ciise
heestaasi ciidda iyo fanaanada maryam mursal ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay iyo weliba farsamada maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe sida iyo nabadgelyo ciid mubaarak